waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa ibraaxim bal dhankayga aan noo soo qabtay waxay naga soo gaartay hooyo faadumo ow raabi iyo aabba cali ducaale iyo dhammaan reer cali ducaale ayay hibo qowdhan iyo axmed siciid raabi xaaskiisa iyo caruurtiisa mahad axmed xaashi cabdisamed xasan ow cali iyo mustafa sheikh iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqorada dayaxa iyo cadceeda bay yidhaahdeen faraska iyo geenyada ismaaciil farxaan faarax iyo marwadiisa fahiima cali ducaale oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin ducaduna waa v o a haye ibraahim waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebbana idin kala siiyo owlaad kheyr qabta dhambaalkanna waxaa uu naga soo gaaray wariyaasha kale ah cabdulaahi warsamo rooble sky iyo leyla nuur cilmi iyo zahra cumar cabdiraxmaan hooyo maryan cumar ee dudeeqo xirsi cumar iyo xamdi xiis ciise rooble iyo waxay yidhaahdeen ayaan ciise rooble iyo zahre ciise rooble iyo ruqyo ciise rooble iyo safiye ciise rooble iyo sacdiye ciise rooble iyo yurub ciise maxamuud iyo waxay yidhahdeen katro nuur daahir iyo zahre maxamed tafey iyo waxay yidhaahdeen ruqiyo sheekh axmed ibraahim iyo fortuun cali xirsi qaali loo yaqaano iyo abaaye xaliimo axmed xirsi iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir xirsi cumar dhammaan reer ciise rooble reer warsamo rooble reer axmed rooble iyo reer xirsi cumar waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed cumar xirsi iyo waxay yidhahdeen jamiilo ciise rooble oo arooskooda uu ka qabsoomay soomaaliya dhuusamareeb galguduud waxaana ay leeyihiin arooskina allah ka dhigo mid aad bashbashii barooq kala kulantaan isku waara aamin ayaan leenahay haye ibraahim bal heesta ugu horreysa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horreysa oo ah xumbo iyo xiisaba waa dhacaan codkii axmed naaji sacad codka macaane axmed naaji aan wada dhegeysan
xiise iyo xumbo waa dhacaane in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye xaqiiqa waaye xubinaag taqaane xeerkiis xikmaysan xarakadeed mudaay xubinaag taqaane xeerkiis xikmaysan xarakadeed mudaay xagaayaayahede xiskinaan lahede xagaayaayahede xiskinaan lahene xirsi halleehiro halleega xijaabe xirsi halleehiro halleega xijaabe xiisa iyo bawadhacaane in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye in lay xasuusan xiriir gaabee xiisa iyo xumba waa dhacaane in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye xanuuna ihaaye naftu way xakaartay xalay seexan waaye xanuuna ihaaye naftu way xakaartay xalay seexan waaye xukunkii qiyaama la xisaabin doone xukunkii qiyaama la xisaabin doone xibsi haleexiro haleega xijaabe xibsi haleexiro haleega xijaabe xiisa iyo xumba waa dhacaane in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye in lay xasuusan xiriirka leega warqadan waxaa ibraahim naga soo gaartay saacid maxamed waa warqadan waxaa ibraahim naga soo gaartay saacid axmed bulaale iyo najax axmed bulaale sucaad axmed bulaale badriye axmed bulaale cabdulaahi xasan bulaale bilo maxamuud bulaale aamine iidlo bulaale xasan maxamed absuga mawliid warsame saxardiid xaashe ardaale kamas faarax bare maxamed cawil iyo shirwa cabdisamed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdiraxmaan cabdi weli gacame iyo axmed yare xaashe iyo maxamed yaasiin iyo xuseen cabdulle maxamed iyo farxaan cabdi cali dadkan oo kale jooga daafaha dunida waxa ay tahniyad dhalasho farxad le u dirayaan maxamed axmed bulaale iyo marwadiisa faadumo caaqil cabdirashiid cali shire oo wiil ugu dhashay magaalada taleex wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed maxamed soobarbar ayaanu leenahay
dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waan idin salaameynaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha gaar ahaan daanduray iyo falastiin waanu idinku guddoonay marka xigta waxay yidhahdeen annagoo kale aabbahda m t c college oo ugu horreeya maamulaha dhammaan macallimiinta iyo ardada waxaan jecelnahay in aan hambalyo gaarsiino faa'iza dhimbil cabdi iyo saygeeda oo aroskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin guurkiina guur qayr qaba inuu noqdo ayaan eebada kaga baryaynaa aamin ayaan anaguna leenahay ibraahim markana waa kaalimihii sugaanta haddii hadaaya aad saartay xumbiya xiise waxaan soo qabanayaa kaale kaale waa cumar xasan rooraaye iyo qadra daahire qatra daahir cege
ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaala baqaye ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kaala baqaye filayay oo dahayga roganine umalka igada igada umalka igada ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana agtagayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana agtagayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxday u qaad War kaalay kaalay kaalay adhaxday u qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhexyaali ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhexyaali ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaa doonta lolo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaa doonta lolo waxba iima iidineyey edeg edeg edeg gaadi kelisayney waan aarsan doonaa ilmada igada igada igada kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan magna lama aftuube anigu anigu adigaan ku necebey kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama aftuube anigu anigu adigaan ku necebey orod orod orod araggaada iga qari orod orod orod araggaada iga qari
ma og tahay ibtilaadiyo haramida jacaylkaba adigaygu beero ma og tahay ibtilaadiyo haramida jacaylkaba adigaygu beero Oh ama ama jeerta awdalani haysukaya buufine umalka igada igada umalka igada ajo kama dhowayn igar kama gaagixin kamana adkagayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhowayn igar kama gaagixin kamana adkagayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhexdayu qaabi war kaalay kaalay kaalay adhexdayu qaabi
ma og tahay abeefiyo inadkaysa wacayo aan kuodhan lahayo ma og tahay abeefiyo inadkaysa wacayo aan kuodhan lahayo ma og tahay uu dhegiyo haddaad noqon lahaydudu kuma eegi karay iska kaylow ma og tahay uu dhegiyo haddaad noqon lahaydudu kuma eegi karay iska kaylow waxba iilaydini uba uba uba tejacaylko meelahaaga oy oy ilmada igada igada ilmada igada ii kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan agna lama sugi anigu anigu adigaan ku necebi ii kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan agna lama sugi anigu anigu adigaan ku necebi orod orod orod aragaaga iga qarin orod waa hagaag kaalay kaalay ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray awowe maxamed nuur cadde iyo waxa ay yidhaahdeen awowe daahir xirsi warsamo faarax iyo ayayo shukri aadan jaamac iyo ayayo dahabo dirir dooxe iyo ayayo xabiibo maxamuud takar iyo eedo salaado aadan nuur cadde iyo eedo ubaxa maxamed nuur cadde iyo eedo faadumo cali nuur cadde shalqan loo yaqaano iyo waxa ay yidhaahdeen eedo abshiro maxamed nuur cadde iyo eedo ayaan maxamed nuur cadde iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde iyo adeer cabdiraxmaan aadan nuur cadde adeer maxamed cali nuur cadde tima yare iyo adeer cabdinuur maxamed nuur cadde gaafa iyo adeer cabdi aadan nuur cadde carato iyo adeer cabdiraxmaan cali nuur cadde iyo waxay yidhahdeen adeero axmed maxamed nuur cadde cabdulle maxamed nuur cadde iyo cali siciid maxamed nuur cadde iyo maxamuud cali nuur cadde iyo waxay yidhahdeen abti axmed daahir xirsi warsame faarax iyo awowe cali xaashi nuur cadde iyo walaal cabdinaasir cabdulle maxamed iyo waxay yidhaahdeen habaryar faadumo daahir xirsi warsame iyo dhammaanba reer nuur cadde waxaa dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka ethoobiya waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan aabe jimcaale maxamed nuur cadde iyo marwadiisa sacdiyo daahir xirsi warsame oo gabar ay ugu dhalatay degmada gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan eeboga baraynaa inay noqoto tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeeba waxtarta aamin ayaa leenahay ibraahim warqadana waxay naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waa warqad aada loo soo sharxay baluumis ama buufino wixii la dhihi jiray ibraahino ayaa dhinacyada looga soo sharxay waxay leeyihin waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da iyo daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha markana waxaa tahniyad diraya dhalasho siciid cabdulaahi ibraahim iyo abuukar macalin xuseen adeer xuseen isaaq maxamed iyo adeer isxaaq xasan aadan cabdulaahi macalin aadan adeer xasan cali cabdiraxmaan iyo adeer cabdiraxmaan aadan xasan iyo cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan abshir cabdi iyo adeer cabdiraxmaan yuusuf isaaq iyo adeer maxamed salaad aadan adeer xaydar ibraahim maxamuud iyo waxay yidhaahdeen adeer bashiir ibraahim maxamuud adeer suleymaan ibraahim maxamuud iyo eeda xasiilo ibraahim maxamuud iyo eeda leylo ibraahim maxamuud iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf nabadoonka loo yaqaaniyo adeer aadan maxamed maxamuud iyo ayeeye axada amiin maxamed maxamed cabdi maxamed iyo adeer xasan aadan maxamuud dhammaan dadkaasoo kala jooga garowe burtinla baydhabo iyo sacuudiga maraykanka waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe ishow xasan macalin iyo xabiibo sheekh cali oo gabar ugu dhalatay deegaanka bardaale gobolka baay labadii bishan aynu ku jirna gabadhaasi waxaa loo bixiyey nasteexo ishow xasan macalin waxaan leenahay soo barbaar nasteexo noqo kii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin falastiin ay heestana noo raacay waxaan noo soo qabanayaa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabi ee xaliima qaliif cumar magool heesta waxaa la yidhaahdaa armu idiida idayriyaayon ku daala ama darxumiya dhib doonta codka macaan ee magool
midkii aan darteena di'i jiray intii aan doon islahaa dhowdhaafu marae midkii aan darteena di'i jiray intii aan doon islahaa dhowdhaafu marae aw daayacay dartaydii lawey u daayacay dartaydii armuidida idiricayon ku daalaa aman darxumoyo dhibdoontahay ondaka ama armuidida idiricayon ku daalaa aman darxumoyo dhibdoontahay ondaka ama dabadeed nuqcaa duqunti ee cidlacaada ka dabaldeega eese dabadeed noqdaa doqonti ee cidlacaada ka dabaldegciise midkii andaymada ku diirsaday indhuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah midkii andaymada ku diirsaday indhuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah wadkoon diliin ma dayn kare adoonte wadkoon diliin ma dayn kare adoonte armuu idida idariyacayon ku daalaa aman darxumoyo dhibdoontaay onda ka ama armuu idida idariyacayon ku daalaa aman darxumoyo dhibdoontaay onda ka ama dabadeed noqdaa doqonti ee cidlacaada ka dabaldegciise dabadeed noqdaa doqonti ee cidlacaada ka dabaldegciise عندون إسلها لو داف مرئي midkii andarteen dhihi jiray ayntii aan doonis lahaa dawdhaafu maree aw daayacay dantaydilawey aw daayacay dantaydilawey armuu idiida idari ayan ku daalaa amaan darxumoyo dhidoontaay ondaka armaa armuu idiida idari ayan ku daalaa amaan darxumoyo dhibdoontaay ondaka armaa dabadeed noqdaa luqunti cibilcaada kaa dabaaldeelceysay dabadeed noqdaa doqonti cidilcaada kaa dabaaldeegceysay dabadeed noqdaa doqonti waa tahay armu udiidaa ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray waxay idhaahdeen xaliimo maxamed aadan iyo carruurteeda iyo shaame jiilaani maxamed iyo carruurteeda iyo zahre maxamed aadan iyo qoyskeeda iyo hodan aadan sheekh iyo carruurteeda iyo nadiifo muuse aadan iyo qoyskeeda iyo adeer maxamuud diirshe iyo qoyskiisa iyo maxamed cabdicasiis muuse iyo fuusiye cabdicasiis muuse iyo qoyskeeda iyo axmed cabdicasiis muuse iyo qoyskiisa iyo abaadir cabdicasiis muuse iyo yuusuf aadan cabdi fartuun aadan cabdi iyo qoyskeeda iyo hane axmed geesey iyo maryan xirsi warsame iyo qoyskeeda iyo xaawo xirsi warsame cali xirsi warsame iyo cabdulaahi maxamed diirshe iyo qoyskiisa iyo nuuro maxamed diirshe iyo caruurteeda iyo cali maxamed diirshe iyo caruurtiisa iyo raxmo maxamuud diirshe iyo qoyskeeda iyo ismaaciil maxamuud diirshe qamar maadey iyo qoyskeeda iyo shukri maadey iyo qoyskeeda ayaan aadan ciise iyo qoyskeeda iyo qamar aadan ciise iyo qoyskeeda sucdi maxamed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer maxamed diirshe reer cabdicasiis muuse iyo reer aw aadan reer jeylaani maxamed waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay taaniid gaarsiinayaan cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo xaliimo cabdicasiis muuse oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen sweden waxaana wiilkaasi loo bixiyey yonis waxayna leeyihiin ducadu waa xaggina yonis soo weynaa u noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca iyo waalidkiiba warqadanna waa tahniyad aros waxay naga soo gaarta aaba maxamed xasan dhegweyne iyo aaba mukhtaar cali kuulow iyo hooye aamino faarax maxamed iyo hooye muslimo xasan maxamed iyo aaye faadumo muluqow xasan iyo aaye khadiijo xuseen cumar abta cabdulaahi cali maxamed iyo abta xasan mulush maxamed iyo hooye zahre maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda iyo hooye shukri maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda hooye maryan maxamed afrax iyo hooye faadumo maxamed xasan dhegweyne iyo hooye raaxe maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda cabdimaalig mukhtaar cali kuulow iyo nasro maxamed yuusuf noolka iyo saabriin xuseen maxamed xasan dhegweyne sabracadee loo yaqaana iyo daadaa cismaan sheekh nuur iyo ismaaciil axmed macalin iyo mawliid cismaan sheekh nuur iyo maxamed xuseen maxamuud waxay tahniyad aroos u dirayaan cabdirasaaq cilmi colow prince elmovik iyo weliba maryan cali ruuney oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu raacinaynaa haye ibraahim aamiin ayaan leenahay naf jacayl ayaan markana idiin soo qabanaynaa iyo codkii hodan cabdiraxmaan
Summer kiss. iyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka intaa uu anigu weli taga yahay halkii horay intaad huqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli inta uu anigu weli tagan yahay halkii horay inta uqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad hawliisiyo horjoogaa jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungowday barashi ifintaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad hawliisiyo horjoogaa jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungowday warashi qof jacaylku helay helay haygu diiday samirkii haygu diiday samirkii ku ibraahim waxaan filayaa adkaatay.
heestaasi inaad si weyn madaxa ula luulayso dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno warqadanna waxay naga soo gaartay hibo cumar aadan iyo najiib cumar aadan iyo maxamed cumar aadan iyo cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa saytuun ciise iyo gabadhooda intisaam cabdulaahi cumar hooyo fakar shire kuluc iyo nimco cumar aadan iyo adeer cabdi xaaji maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda aamine cabdi heleye iyo caruurteeda xasan cali xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa aadan qolajo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo anfac xuurshe xaaji iyo dhammaan dadkaasi waxay tahneed aroos u dirayaan arooskii aroosada ciro xaaji maxamed iyo marwadiisa baarliin maxamuud cilmi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado isku waara ubad qeyr qabana kala hela ayaanu leenahay aamiin aamin waxaa noo baaqayaa aabe muxudiin sheekh iyo hooyo faadumo maxamed maalin iyo sayid muxudiin sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi muxudiin sheekh iyo maftaax muxudiin iyo waxay yidhaahdeen odageeda iyo caruurtooda iyo cabduqaadir muxudiin sheekh iyo muuse cabdiraxmaan afrika xaaskiisa iyo caruurtooda cabduqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed nuur cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen hinda sheekh shariif odageeda iyo caruurtooda iyo ibraahim cusmaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nimca mukhtaar odageeda iyo caruurtooda iyo caasha sheekh shariif odageeda iyo caruurtooda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamso maxamed maalin iyo waxay yidhahdeen ruqiyo maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda iyo raxma maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda iyo xabiiba maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda cali maxamed maalin xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi xuseen maxamed iyo cabdirashiid xaaji cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo caruurtooda dhammaan reer shiikh shooblow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cusmaan xaaji cabdulle iyo waxay yidhaahdeen caasha muxudiin oo arooskoodu uu ka dhacay islamarkaana lagu qabtay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi waxayna leeyihiin ah, isku waara aamin ayaa lena ibraahim warqadan waa warqad aada u dheer inkastoo si aada u qurux badan loo soo qurxiyey oo loo soo sharxay haddana waxaa ku qoran in ka badan konton magac marka magacyada qaar waanu soo gaagaabin doonaa raalli naga ahaada waxay naga soo gaartay hooyo shukri xadde cawaale iyo aaba xasan cali cabdi iyo cabdiqaadir xasan cali jamaal xasan cali iyo aaba cabdulaahi cabdi naaleeye haasle iyo hooyo jamaad xirsi colaad iyo maxamed cabdulaahi cabdi baris cadde iyo liibaan cabdulaahi cabdi qalaaye iyo sheekh xasan kaafi cabdulaahi cabdi iyo caruurtiisa iyo sayid cali cabdulaahi cabdi mataanka loo yaqaanaya caruurtiisa iyo cabdixakiin cabdulaahi cabdi xukun iyo caruurtiisa iyo bila cabdulaahi cabdi bilabaashi iyo maxamed cali xaashi cabdi naaleeye iyo bishaare cabdulaahi cabdi bilan loo yaqaana iyo caruurteeda iyo shamse cabdulaahi cabdi shidan iyo caruurteeda iyo maxamed sayid cumar cabdulaahi socdaal iyo cabdulaahi sayid cumar cabdulaahi cabdiraxmaan sayid cumar cabdulaahi maamaan loo yaqaanaya hanad liibaan cabdulaahi muhanad iyo adeer maxamed cabdi naaleeye dhammaan reer cabdi naaleeye oo kale ah faysal cabdifataax cali ciise maxamed cumar ayaan firdowso fahmo felis xaadsan zahro xaawo dhuux ayeeyo nuuro dirir xirsi iyo caruurteeda iyo xaawakiin cabdi warsame iyo caruurteeda iyo ridwaan daahir axmed abdicali xirsi colaad cali dhege iyo caruurtiisa iyo cismaan xirsi colaad foode iyo caruurtiisa iyo xuseen xirsi colaad loo yaqaano hobos iyo caruurtiisa iyo maxamed xirsi colaad iyo cismaan ciise nuur taardhuleed iyo caruurtiisii ayey xaawo colaad hayle iyo caruurteeda iyo xaliimo xirsi colaad raaliyo iyo caruurteeda iyo xabiibo xirsi colaad iyo fardowse xirsi colaad iyo caaisho xirsi colaad iyo saadiq cabdulaahi maxamed dhiblaawe loo yaqaano iyo axmed yuusuf cali iyo cabdulaahi maxamed xaashi cabdulaahi oke iyo sadiiq cabdirasaaq xuseen dhammaan dadkaasi oo waalid iyo walaalba leh kuna kala sugan bay yiraahdeen dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxay tahniir dhalasho u dirayaan aaba sayid cumar cabdulaahi cabdi iyo marwadiisa farxiyo xasan cali xoosh oo gabri ugu dhalatay xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshid gobolka banaadir gabadhaasi waxaa loo bixiyey bishaare bilan sayid cumar cabdulaahi cabdi soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda oo anfacda aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha ayaan haddana jaleecaynaa waa heesta barwaaqo oo codka ah shariif cabdalla barwaaqoy hooy barwaaqo heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay sidii gaara bidho ibidhan quruxaadi baxaysa hoy bidhani quruxaabadii baxaysa bidhani quruxay bad haysku tuurin bidhani quruxay oo haysbalayn haysbalayni hoy maantaaban ku baxaya haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barkiyo wadnahayga kugu bayro adunba isbaleeye kugu bayrayo adunba isbaleeye bidhani quruxay bad haysku tuurin bidhani quruxay oo haysbalayn haysbalayni hoy maantaaban ku baxaya haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy na barwaaqay buhundaweyn bananke ballankehe inoogu baxaya ballanka inoogu baxaya bidhani quruxay bad ha isku toodhin bidhani quruxay oo ha isbalaynin ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay anoonan ku baxaynba isbalaydo waad ii buramburaysa isbalaydayo waad ii buramburaysa bidhan quruxay bad ha isku toorin bidhan quruxay oo ha isbalaynin ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo na barwaaqoy ballankii aan lahayne hayga baaqan ai soo bax maante hayga baaqani ii soo bax maante bidhan quruxay bad ha isku toorin bidhan quruxay oo ha isbalaynin ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya ha isbalayn hoy maantaban ku baxaya ha isbalaynin hoy maantaban ku baxaya